Waxaa mar kale degmada Luuq ee gobolka Gado dib uga qarxay dagaal u dhexeeya beelo halkaasi wadaagaaga kuwaas oo dhowr jeer oo kale ku dagaalamay dib u heshiisiin la dhex dhigay balse ay guul daraysatay in la dhaqangeliyo. Dagaalada ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, dad badan ayaa guryahoodii ka barakacay. Guddoomiyaha gobolka Gado Maxamed Xuseen ayaa ka hadlay arrimaha gobolka iyo dagaalada soo cusboonaaday.
awalan waxaan rabaa inaan uga tacsiyeeyo ilaahayna uga baryo dagaalkii dadka ehelada ah oo walaalaha ah oo ku diriray degmada luuq intii ku dhimatayna ilaahay ha u naxariisto inta ku dhaawacantayna ilaahay subxaana watacaala caafimaad taam ilaahay ha siiyo waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed oo wakhtiga dheer halkaa ku dirirayo oo walaalaha ah oo isku deegaanka ah dagaal sokeeyo iyo in la isdilo inaysan wax faa'iida ku jirin annagu nabadoonnada iyo waxgaradka labada dhinac waan la hadalnay in wakhti dhow ay gogol nabadeed ay ka dhacdo degmada luuq oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda jubbaland in maanta iyada oo nabaddii ay meel fiican maraysay dagaalka uu dhaco aad iyo aadaan uga xunnahay haddana waxaan leenahay walaalaha in ay ku soo laabtaan miiska wada hadalka iyo xallinta khilaafaadka deegaanka ka jiro baan rabaa insha allahu tacaala intaas halkaas inaan ku soo koobo dagaal sokeeyan inuusan wax faa'iida dhalaynin cidna inaysan ku kala adkaanaynin khasaare ma ogi wax faa'iidaa inaan laga laga helaynin qof walba uu u diyaar garoobo inaan aayaheena iyo horumarkeena iyo nabaddeena iyo in deegaankan annaga in xabad la isugu kaaya dhiibo aanan yeelin inaan ka tashanno qof walba ha u diyaar garoobo wada hadalkaas iyo in annaga aan insha allahu tacaala deegaankeena horumarkiisa aan ka wada tashanno middaan maanta gobolka ka socotana cid walba oo ku lug leh darajadu doona ha lahaado waa lagula xisaabtami doonaa maalin maalmaha ka mid ahna maxkamad baa lasoo hor istaajin doonaa insha allahu tacaala waxaan bulshada reegedo aan ka codsanaya wada shaqaynta wanaagsan oo maanta ay inoo muujiyeen in ay sii ballaariyaan gudaha iyo bannaankaba aad iyo aad umahadsantihiin